bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada warka habeenimo ee rediyo muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada aad ku dhagaysan doontaana waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda maaliyadda cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa soo bandhigay waxyaabihii u qabsoomay labadii bilood ee u dambeeyey ee dhanka maaliyadda faa'iise cabdirashiid cabdi oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliya islamarkaana ku naafowday shil gaari iyadoo ku guda jirta howlaha qaranka ayaa deeq lacageed waxa ay gaarsiisay naafada isbitalka martiini dad si iskooda isku xilqaamay ayaa waxa ay deeq raashina gaarsiiyeen qaar ka mida naafada ku nool magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee bartamaha dalka soomaaliya maxkamadda gobolka banaadir ayaa u xukuntay xaliimo cabdulaahi daahir dhagaweyne guri ay lahayd oo si sharci daraa looga haystay muddo ku dhow labaatan sano wararka laga helayo ceelcadda ayaa sheegayaa in ugu yaraan afar qof ay u dhinteen cudurka shuwanbiyoodka iyadoo tobanaan kalena ay cudurkaasi la ildaran yihiin kuwaasi oo la dhigay xarumaha caafimaadka ee deegaanka ceelcadde wararka dibaddana waxaa ka mid ah ruushka ayaa sheegay in sawaariikh uu ku riday saldhigyada kooxda la magac baxday khilaafada islaamka ay ku leedahay dalka siiriya warkii oo dhan wasiirka wasaaradda maaliyadda mudane cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa shir saxaafadeed uu maanta ku qabtay magaalada muqdisho waxa uu ku soo bandhigay waxyaabihii dhinaca maaliyadda oga qabsoomay wasaaradda maaliyadda labadii bil ee u dambeeyey waxaa inooga qayb galay oo faahfaahinta warkan inoo diyaariyey b k
wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya doctor cabdiraxmaan ducaale beyle oo maanta shir saxaafadeed ku qabtay magaalada muqdisho ayaa ka hadlay arrimo dhowra oo ay ka mid tahay waxqabadka wasaaradda labadii bilood ee lasoo dhaafay kordhinta dakhliga dowladda sare u qaadidda isla xisaabtanka hay-adaha maaliyadda deymaha dalalka caalamka ay ku leeyihiin dalka iyo hanaanka canshuuraha ee waddanka doctor cabdiraxmaan ducaale beyle wasiirka maaliyadda ayaa sheegay in dowladda cusub ay ku dhowdahay inay gaarto isku filnaansho maaraynta kharashka ku baxa hay-adaha dowladda wixiina soo galay anigoona imika idiin sheegeyn figures idiin sheegeyn yani arqaam idiin sheegeyn nambaro haddana inaan isku filaanay ya in yar oo kabnina waxaan ka helaa turkiga oo of course aada ugu mahadsan mar walba aada ugu mahadsan laakiin kabniintaana waxaan rabaa inaan wasiir bayle ayaa sidoo kale sheegay in dalka lagu leeyahay lacag ka badan shan bilyan oo dollarka maraykanka taasoo ay ku leeyihiin dalal iyo hay-ado caalami ah islamarkaan wadahadallo ay la yeesheen hay-adahaasi iyo dalalka ay ku rajawan yihiin in laga cafiyo deymahaasi arrintaa waa loo guuxay waxaa kaloo loo guuxay dowladda soomaalida cusub sidaa u shaqaynaysaa loo guuxay transparencyga meesha aan ku haynaa loo guuxay maalintii halkaan tagnay maalintii ku xigtay world banka qolada laydhaha banka adduunku waxay yidhahdeen waaye waxaan isku dayeynaa waxaanaan dawlad hore u samayn weligay aan samaynayna waxaan isku dayeynaa mar haddayna meelaha wax idinka jafjafno waa runa waad kadeyntiina idinkuna laakiin waddada ha ka baydheen waa yahabaanay sidoo kale wasiirka maaliyadda ayaa sheegay in deeq lacageed oo gaaraysa konton milyan oo dollarka maraykanka ay ka heleen bangiga adduunka taas oo wax loogu qaban doono dadka abaaruhu saameeyeen iyo mashaariic kale waxaa idinku bushaarinaya dad iyo soomaaliya shalay waa layla socota weel banku warqadan uu soo saaray waa shalay weeye waa shalay waa bisha bisha soddonkeyda shalay maaha konton milyan oo dollar baa soomaalida loo ogolaaday loona ansixiyey shalay oo abaaraha iyo arrimaha dib u soo celinta dhaqaalaha ku jirta waxa weeye waa guul wanaagsan weeyaan waxaanay ku salaysan tahay waxa weeye waxyaalaha dawladdani ka qabanayso habka ay u qabanayso sida ay diyaar ugu tahay in buugaagteeda la baaro wax walba la eego ay diyaar ugu tahay
ugu dambayntii wasiirka maaliyadda ayaa shacabka soomaaliyeed ugu baaqay inay bixiyaan canshuurta ku waajibtay ayna dhankooda ilaalin doonaan ammaanada shacabka soomaaliyeed ay u dhiibtaan cali biike ayuu ahaa oo ka waramayey wasiirka wasaaradda maaliyadda cabdiraxmaan ducaale bayle oo soo bandhigay waxqabadka wasaaradda labadii bil ee lasoo dhaafay xidigle faa'isa cabdirashiid cabdi oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka soomaaliya kuna naafowday shil gaari iyada oo ku guda jirta howlaha qaran ayaa deeq lacageed waxa ay gaarsiisay naafada isbitalka martiini waxaa goobjoog inooga ah halkaasi oo warbixintan inooga diyaariyey yuusha cabdulaahi cumar xidigle xoogga dalka faa'ise cabdirashiid cabdi ayaa maanta cisbitaalka martiini ku booqatay naafadii xoogga dalka ee ku waxyeeloobay dagaalkii dhex maray soomaaliya iyo itoobiya kunsaaaboqotodobaataniyotoddobadii faa'ise ayaa aabbayaashii ku naafoobay dagaalkaasi mid mid ula sheekaysatay sidoo kalena sarkaalad faa'ise ayaa deeq lacageed oo ay ugu tala gashay inay afur ka dhigtaan guddoonsiisay ciidankii xoogga dalka ee ku naafoobay dagaalkii sabansaban waxayna ummadda soomaaliyeed ka codsatay in aan la hilmaamin aabbayaasha ummadda soomaaliyeed ee u waxyeeloobay dalka difaaciisa dhigataan aana igu talagalay hadduu ilaahay raali ka noqdo waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed meel walbay joogaan runtii waxa weeyaan maanta imaashaha u imaaday kama lahayn dangooniya laakiin waxa ay damqisay inay jiraan dad ani ila mid ah oo ku xaraysan xeryaha magaalada muqdisho ay ka mid tahay xerada ciidanka martiini runtii waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay sida u garab taagana iskugu garab taagana annaga inay ayagana noogu garab taagnaadaan insha allahu tacaala waxaana rabaa ummadda soomaaliyeed inaan baaq u jeediya baaqaas oo ah in aanan iloobin aabbooyinka ku soo naafoobay dalkeena ilaa iyo sabasabankii ilaa iyo hadda oo ku soo waxyoolay indhahooda ku beeleen lugahooda ku beeleen gacmahooda ku beeleen qaar xataa dareenkooda oo ku beeleen aanan laga jiifanin ay ogaato madaxda qaranka meel walba ay joogaan waxaan rabaa adeer intaana afar ahaan maanta iniigu dalagalay in idinkana faatixaad iisoo mar waqti walbaa salaada tukataan inuu ilaahay caafimaad taamays hayeenka naafada ciidanka xoogga dalka ee isbitaalka martiini cabdimahad cali ayaa ugu mahad celiyey sarkaalad faa'isa booqashada ay maanta ugu tagtay kaaga yimaadin ilaahayna asagaa kaa bixin kara laakiin haddaad samar u yeelato waad ka faa'iidaysanaysaa haddaad se bugta iyo cuqdad isgeliso waa un kaaga sii daraysaayoo dee qof waxaad tahay allihii ku abuurtay aan ku kalsoonayn waxaan kaa codsanaynaa ilaahay ku abuurtay oo sida kaa dhigay inaad ku kalsoonaato inuu kuu bedelona waa heli karaa ilaahay waxba kuma ahan daqiiqad gudaheed intaa hadda aan kula hadlaya inuu kuu bedelo aad iska istaagtana ilaahay waa ku heli karaa hadba sidii aad ku sugan tahay ilaahay ku xamdi xidigle xoogga dalka faa'ise cabdirashiid cabdi waxa ay labada kun lix iyo tobankii bishii sebteembar ku dhaawacantay shil gaari xilli ay ku guda jirtay gudashada howlaheeda shaqo yuushac sheekh cabdulaahi ciid warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
maxkamadda gobolka banaadir ayaa u xukuntay xaliimo cabdulaahi daahir dhagaweyne guri ay lahayd oo si sharci daraa looga haystay muddo ku dhow labaatan sano nuur saciid tahliil waryahayaga ee arrimaha gobolka ayaa sii ambaqaadaya
xaliimo cabdulaahi daahir dhagaweyne oo ah muwaadin soomaaliyeed oo in ka badan labaatan sano gurigeeda si sharci daraa looga haystay ayaa maanta waxaa si rasmi ah gurigeeda ugu wareejiyey gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir doctor aweys sheekh cabdulaahi gurigaasi oo ku yaala xaafadda kaasa balbalaara degmada hodan ee magaalada muqdisho gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir oo kormeer ku sameeyey qeybaha kala duwan ee guriga oo ay ka muuqdeen burbur aada u xoogan ayaa ugu dambeyn ku wareejiyey muwaadin xaliimo cabdulaahi daahir dhagaweyne anigoo ah gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir waxaan ku wareejinayaa gurigan oo ku yaala degmada hodan kaasa balballaaro agagaarka masaajidka sheekh cali suufi dhaxaltooyada reer daahir xaaji cusmaan sharma arke oo ay wakiil u tahay xaliimo daahir xaliimo cabdulaahi daahir dhagaweyne ay wakiil u tahay dhexaltooyadaas gurigaas oo maxkamadda gobolku xukuntay kana saartay dadkii deganaa kuna deganaa biliqada iyo sharcidarrada ku deganaa waxayna ku wareejisa gurigaas xaliimo cabdulaahi daahir maanta oo ay taariikhdu tahay soddon iyo kowdii bishii shanaad laba kun toban iyo toddobo waxaanu ku wareejinay guriga gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir ayaa ugu baaqay dadka sida sharci darada ku degan guryo aysan lahayn in ay si deg dega uga baxaan haddii kale ay la kulmi doonaan ciqaab adag maadaama lagu jiro bishii barakaysneed in laga tanaasulo dulmiga hantidana lagu wareejiyo dadkii iska lahaa taa haddii la waayo waxaa ka dhala doonta ciqaab qofkii hantida lahaa hadduu soo dacwoodo oo maxkamadda gobolka banaadir uu yimaado oo ay caddaato qofkaas inuu guriga ugu jiro si sharci darro ah maxkamaddu waxay ka qaadaysaa tillaabo marka ugu horraysa waxaa lagu xukumayaa lix iyo labaatankii sano oo qofkaasi guriga degganaa ijaarka ahay baa lagu xukumayaa waana la xirayaa xabsiguuna ku jirayaa ilaa uu iska bixiyo lacagtaas xaqdarrada uu ku qaatay intaa kadib ayaa xaliimo cabdulaahi daahir dhegaweyne oo ah milkiilaha guriga lagu wareejiyey ee sida sharcidarrada looga haystay ayaa tilmaamtay inay aada ugu faraxsan tahay in muddo kadib ay gurigeeda dib u hesho
waa maxkamadda sharafta leh si sharaf badan ayay hadda iigu wareejisay waxaan u mahad celinayaa maxkamadda gobolka banaadir oo juhdi weyn u gashay oo xaqaygiina i dhiicsay si cadaalad ahna ee xukunkaas ku fulisay maxkamadda gobolka banaadir ayaa horay sidan oo kale dib ugu celisay dad si sharcidaraa looga haystay gurigooda inkastoo ay maxkamadda sheegtay inay weli jiraan muwaadiniin badan oo guryahooda xoog looga haysto nuur saciid taaliil raada iyo t v-ga qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
wararka dibaddana waxaa ka mid ah ruushka ayaa sheegay in sawaariikh uu la beegsaday xarumaha kooxda la magac baxday dowladda waa khilaafada islaamka ee daacish ay ku leeyihiin dalka syriya waxaa markab nooca dagaalka ah iyo sidoo kale kambiyaha quuso laga riday ilaa afar sawaariikh ah waxaana lala beegsaday xarumo kooxda ay ku leedahay magaalada lagu magacaabo tadamur ee bariga dalka syriya dowladda ruushka waxa ay sheegtay in ay halkaasi ku burburisay hub culus oo ay kooxdu isticmaalaysay sidoo kalena waxa ay sheegtay in dhowr dagaalyaanadeeda ka mid ah ay halkaasi ku dishay waxaa dowladda ruushka ay sheegtay ka hor inta aysan ridin sawaariikhdani in ay ku wargelisay ciidamada ka dagaalama syriya gaar ahaan turkiga maraykanka iyo sidoo kale israa'el intaas ayaan kusoo gabagabeynaya warkii habeennimo ee redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya intaan war mid kala mid aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu